wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane siciid axmed cali ayaa degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ka dahafuray mashruuca marwe caafimaad munaasabadda dahafurka ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan haweenka cabduqaadir maxamed cabdulaahi guddoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa bogaadiyey mashruuca marwe caafimaad reer wallawe haddii una yerni maamulkaana bay fadaane horta muddo koowaad ini lama gorkii ma adnagna intii una maamulkan degmada roogna halka sana iyo dhowrka bilood ee badi inka horeyta mashruuc la taabado kora oo dumarka gaaran ee ama haweenka gaaran ee ini geeglasiiyi sharafa ningata inay wasaaradda caafimaadkana qayb ku qaadata wasiirkii deegaanka mashruuckan maadaama wasaaradda degmooyin badan iyo horkuqabadaasi si agaasimaha guud in sheegi sanadkan ini fursad an hella wallaweyn iyo degmooyin kale lamidka ah eedaanka faraxsanno runtii deegaanka si aad ku warqabtooba caafimaadka baahayaal aad u weyn qaba duruufo badana jirta brogramku marwo caafimaad brogram la tijaabiyey gobolo badan iyo ku shaqeeyo horumar badan laka taabaday bay rajaaneen inuuna ku faa'iidaysan haddii ilaha ilaal ku nagada mudane saciid axmed cali wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruuca marwo caafimaad uu u leeyahay haweenka degmada wallaweyn mashruuca aan maanta inta aan ku daafurayno magaciisa ka arki kartaana waxaa lagu magacaabaa marwo caafimaad marwo caafimaad dee mashruuca mar loo bixiyey waxaa meesha ka baxay oo meesha ka maqan raggii odayaal ha ahaadaano dhalinyaro ha ahaadaano mashruucan wax shaqo ah ama rool ah ay ku leeyihiin ma jirto oo meel ay kasoo gali karaan ma jirto mashruuc gaar ah oo dumarka habeenka iyo gabdhaha reer wallaweyn u xiran waaye haddii shaqaalo loo qaadanayo mashruucan shaqaalihiis waxay noqonayaan gabdhay noqonayaan gabdhihii deegaankan wax u bartay hoojooyinkii magaaladan wax u bartay oo deegaanka jooga oo weligooda dadkoodii deegaankooda usoo shaqayn jiray dadkaasaa loo qaadan doonaa wixii shaqadooda la xiriiray sida agaasimayaasha ay sheegeenba dowladda koonfur galbeed adeeg bixinteeda caafimaadku waxay la mid tahay sida caalamka oo kale shaqada ugu horeyso oo caafimaadka ah ama qof la daaweeyo dadkii qaban lahaa aa la rabaa inaad noqotaan oo hooyooyinka guryahooda aad ugu tagtaan oo guryahooda aad ku booqataan tusaale ahaan haddii gabar mashruucan loo qaato oo marwo caafimaad ah bil kasto mishaarkeeday heli doontaa gabadhaasi ilaa in muddo ah ayuu mashruucan uu socon doonaa laakiin mishaarka keliya maana waxaa la rabaa shaqo in la qabto sida agaasimaha uu sheegay dadka mashruucan ka shaqaynaya ama gabdhaha mashruucan ka shaqayn doono iyo haweenka mashruucan ka shaqayn doono ma noqon doonaa dad meel kale laga keenay haddii aad tuhmaysaan dad in xamar laga keeni doono xamar in laga keenayo ma jirto dadkii magaalada joogay oo deegaanka ku dhashay oo deegaanka wax ku bartay dadkaas aa loogu faa'iideyn doonaa gabar kasta oo mashruucan qayb ka noqoto waxay mas-uul ka noqonayaan boqol iyo konton qoys oo xaafadeeda tusaale ahaan xaafadan waa beri gabadhii loo qaata boqol iyo konton qoys oo xaafadda waa beri degan ayay mas-uul ka noqon doontaa qofkii malable loo qaata saas oo kale qofkii loo qaato xudurweyne saas oo kale qofkii loo qaata xaafadda baaraan saas oo kale qofkii xaafadda maynuun loo qaato kii xaafadaha kale awdiiro iyo bakaal qofkii loo qaata saas oo kale qof weliba wuxuu mas-uul ka noqon doonaa boqol iyo konton qoys oo gurigiiba ay ku nooshahay laga yaabaa intaasoo qof waxaa lagaa rabaa mas-uuliyad weyn inaad qaadid oo qoysaskaas aad diiwaangelisid telefoon oo ibad ah a gabar kasta iyo qof kastaoo maama oo mashruucan qayb ka noqoto la siin doonaa oo xogtii iyo warbixinta ay soo aruuriso mobeelkaasay kusoo qaadi doontaa mobeelka xogtii kusoo dhacdana waxay usoo gudbi doontaa wasaaradda caafimaadka qof waliboo shaqeeya oo shaqo qabta iyo qofkaanan shaqo qabanin meeshaasaa laga ogaan doonaa bil kasta waxaa la siin doonaa lacagta mishaarka ee markii laga soo tago lacag kaloo internet daata ah ama lacag ku hadal ah a gabdhaha mobeelkooda loogu shubi doonaa si oo maamooyinka ay ugula hadlaan ay ugula xiriiraan daatadaas internetkana si ay xogta ay ugu soo gudbiyaan mashruuca marwo caafimaad oo ay hormuud ka yihiin haweenka ayaa ujeedkiisu yahay in bulshada lagu gaarsiiyo adeegyo caafimaad oo aasaasi ah